wxuudhaafaseen radio cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareed
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado mijaal kacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusumareed ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad hees radio cadaado magaalada cabudwaaf ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shagalad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabdiqaadir maxamed nuur cabdiqaadir jakaarta radio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani radio cadaado magaalada kismaayo
cabdiqadir cabdiraxiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan abd carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado agguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaato radio cadaado garowe
sheekh cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq toofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan iraxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan waxana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee raadiyo cadaado qodobada caawa aad maqli doontaanna waxaa ugu mudan maamulka puntland oo dhammaan irdaha isugu dhuftay xaafiisyadii guddiga doorashooyinka qaranka ee ku yaalay magaalada garowe ee caasimadda maamulkaasi puntland faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dil wiil dhalinyaro ah loogu geystay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda dhexe ee soomaaliya oo maanta la wareegay gacan ku-haynta degmada ceel waaqa ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya shirka golaha wasiirada maamul goboleedka puntland oo toddobaadkan looga hadlay arrimaha amniga deegaanada maamulkaasi labada guddoon ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta guddoomay noqollo ka mid ah qabyo qoraaleedka labaad ee dastuurka dalka xukuumadda jubbaland oo dowladda dhexe ee soomaaliya ku eedeysay faragelinta amniga deegaanada jubbaland kadib shirka golaha wasiirada ee maanta ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose hogaamiyaha xisbiga ucud oo xukuumadda somalilan ku eedeeyey inay sabab u tahay shaqola-aanta ka jirta deegaanada maamulka somalilan iyo cunugii ugu da-da yaraa oo soddon saacadood jir ah oo laga helay cudurka koronaviruska ee ka dilaacay dalka shiinaha qodobada iyo wixii soo raacay aad maqli doontaan dhegeystayaal balsemin
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo sieysan adiguna dhegaystow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa habeennimo khamiisa taariikhdu waxa ay ku asaysan tahay lixda bisha labaad ee february sanadku waa laba kun iyo labaad warkaa oo dhan caaw waxaa la diyaara sax cabdulaahi dhore aadaad u mahadsan tahay maxamed axmed haybe bismillaahi araxmaan iraxiim habeen wanaagsan mar kale ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan maamulka puntland ayaa dhammaan irdaha isugu dhuftay xafiisyada guddiga doorashada qaranka ee ku yaala magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland maxamed axmed hiibe ayaa warkan faahfaahinaya xukuumadda uu hogaamiyo siciid cabdulaahi deni ayaa maanta xirtay xafiiska guddiga doorashooyinka qaranka ee ku yaalay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland ayaa lagu amray in maamulka gobolka nugaale ee magaalada garowe ay ka tirsan tahay puntland islamarkaana waxaa lagu amray inay xirto xafiiska guddiga doorashooyinka qaranka laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay febraayo lixdeeda labada kun iyo labaatanka qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu faray dhammaan mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol inaan wax howlgal ah oo la xiriira guddiga doorashooyinka federaalka lagu qaban karin degmooyin iyo deegaano ka tirsan maamulka puntland puntland weli maysan shaacin waxyaabaha ay u sababeynayso in la xiro xafiiska guddiga doorashooyinka qaranka hase yeeshee tallaabadan ayaa kasii daraysa xiriirka markii horeba xumaa ee ka dhexeeyey labada dhinac sidoo kale go-aanka maamulka puntland ayaa yimid maalin uun kadib markii dowladda maraykanku ay wadahadallo iyo dib u heshiisiin ugu baaqday dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee dalka faahfaahino dheeraada ayaa waxaay ka soo baxayaan dil wiil dhalinyaro ah lagu geystay magaalada caasimada ee muqdisho cawil ciise indhacde ayaa warkan muqdisho ka soo askar ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa maanta waxaa magaalada muqdisho ay toogasho bareera ugu geysteen wiil dhallinyaro ahaa kaas oo ahaa wada mooto bajaaj xilligaasna ku guda jiray nolol maalmeedkiisa falkan dilka ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda black c dhanka degmada howlwadaag ee gobolka banaadir sida ay dadka deegaanka noo xaqiijiyeen ragga dilka geystana waxa ay ku labisnaayeen dariiska ciidanka dowladda federaalka kuwaasoo ku labisnaa qoryaha darandooriga u dhacay ee loo yaqaana ak forty sevenka iyo sidoo kale bustolado ruuxu goobjooga ah oo ku sugnaa halka falka dilka uu ka dhacay ayaa raadiyo cadaado u xaqiijiyey in raggan oo watay dariiska ciidanka dowladda federaalka muran kadib ayaa toogteen wiilkan ahaa wadaha mooto bajaaj kaasoo magaciisa lagu soo koobay cambuulo waxa uuna ahaa dhallinyarada mutabajaajlayda ee aadka looga garanayay aagga degmooyinka howlwadaag iyo sidoo kale hodan ee gobolka banaadir walaal waa dhawahay kamida dadka isku xamaasha mutabajaajka oo ayaa waxaa lagu dilay kooxahooda isku ku dileen xaafada camshire xaafadan degmada howlwadaag ruux waxaa laleeyahay ruux mutabajaajla ahay intiisa shaqadiisa kuwausan gudagelin oo xaafadiisa uu ka baxayay ayaa kooxa rumaysan ay ku dileen aans la yidhahda isis oo u dhexeeya xaafada calshire iyo goska faraasi shalkii meelaas unbaa lagu soo koobay cambuuro ayaa lagu soo koobay magacaas ayaa nacnacsan lagu soo koobay marka magac dheer oo sidaa dheer lagama haayo laakiin qofkaas unbaa la dilay waxaa hubaysanan diloon ilaa iyo haddana meesha xaafada ugu deganaa ayaa meydka la keenay oo hadda shayigeen marka hore loo qaado laakiin hadda xaafada lagu soo geliyey marka halkaan baa meydka ku yaalaa dadkii leedahay iyo ashkila marka halkaas aaski ku jiraa waxaa lagu tahay shaqadiisana uusan gudagelin xilligaasi oo xilli ugu istikacayeen oo mootada wataa dadka eeladan eelada eelada dadka eelada kamid ah xaafada degan ahaa oo xan laga yaqaan wararka aanu ka helayno halka dilku ka dhacay ayaa waxay xaqiijinayaan in kooxdani ku labisnay dariiska ciidanka dowladda federaalka ay marka hore isku dayeen in wiilkan ay ka dhacaan telefoonka gacanta mootada uu watay balse uu ka dhaga adeegay marxuun ka geeriyooday iyagoo kadib rasaas madaxa kala dhacay ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa aha looga bartay dhaqanka ah toogashada bareerka ah ay kula dhaqaaqaan dhallinyarada mootobajaajlayda ah ee ka shaqeeya qeybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir kuwaasoo xilligaani ka cabanaya in xadgudubyada loo geysanayo ay yihiin kuwa sii kordhaya cawil ciise indhacadde radio cadaado muqdisho shirka golaha wasiirada maamul goboleedka puntland ayaa toddobaadkan looga hadlay amniga deegaanada maamulkaasi puntland waa kan maxamed hiidir madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta shir guddoomiyey shirka golaha xukuumadda maamulka puntland oo ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari shirka golaha xukuumadda puntland ayaa waxaa toddobaadkan looga hadlay xaaladda gobolada iyo degmooyinka puntland hindisaha horumarinta degmooyinka aan ku jirin mashruuca g b l g ga iyo soo jeedinta guddi qiimeeya lacagaha lagu qaado magaca maamulka heshiiska wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska maamulka puntland cali xasan axmed sabarey ayaa ka warbixiyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee lagaga hadlay shirka
maanta waxay bishi tahay lixdii bishii labaad laba kun iyo labaatan oo maalin khamiis ah waxaa shirkii khamiiska ah ee dowladda puntland lagu qabtay madaxtooyada boosaaso waxaa shir gudoominaya madaxweynaha dowladda puntland arrimaha laga hadlay waxaa ka mid ah safarkii madaxweynuhu ku tegay dalka kenya oo uu kula kulmay madax badan oo dalkaa ka mid ah iyo safaarado shirarla oo kaga qayb galay waxaa kale oo laga hadlay qiimaynta maxay guddiga qiimaynta lacagaha lagu qaado magaca dowladda puntland
arrintaas waa waa laga dhigaysay waxaa warbixin laga dhigaysay wasiirka amniga oo ka bixiyey ciidamada la diiwaan geliyey dowladda puntland iyo tootoobkooda arrimaha kale laga hadlay waxaa kamid ahaa xaaladaha xaaladda gobolada iyo maamul iyo maamulka degmooyinka iyo hindisaha horumarinta degmooyinka aan ku jirin c b l c da oo wasiirka dowladda wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalisiga iyo dimuqraadiyadda uu ka warbixiyey waxaa kale oo laga dhigeysay wasaaradda qorsheynta deeqaha soomaaliya iyo aragtida ay ka qabto puntland oo wasaaradda qorsheynta iyana laga dhigeystay qodobada iyo kuwa kaba badan ayaa lagu faraagaya maanta bisha khamiista wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirka golaha wasiirada maamulka puntland ayaa ah shir khamiisla ah waxaana markaasi looga hadlaa xaaladda puntland balse inta badan waxaa awoodda lagu saaraa arrimaha amni ee deegaanada puntland iyo in dowladda soomaaliya lagu dhaliilo islamarkaana loogu baaqo inay faraha kala baxdo arrimaha maamul goboleedyada ka jira dalka ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmada ceel waaqi ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya cabdimajiid cabaas aadan fantastic ayaa warkan kismaayo inooga soo diray wararka aynu ka helayno gobolka gado gaar ahaan degmada ceel waaq ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan dowladda gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ay maanta ku wajahan yihiin degmada ceel waaq ee gobolkaasi degmada ceel waaq ee gobolka gado ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka amar qaata korneel cabaas ibraahim gurey waxa ayna maanta halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ay uga soo horjeedaan ciidamada halkaasi ku wajahan dadka deegaanka oo aan goordhow la xidhiidnay ayaa inoo sheegay in halkaasi ay ka jirto xiisad colaadeed kadib markii ciidamada halkaasi ku sugan ay isku geedaameen xarunta degmada ceel waaq iyo sidoo kale abraha koontaroolada ee magaalada laga soo galo ciidamadan ayaa sida aan wararka ku helayno waxa ay ka ambabixi rabaan sida uu qorshahoodu yahay degmada beled xaawo ee gobolka gado oo maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ay ku sugnaayeen kadib markii uu dhowaan halkaasi gaaray muddo saacadan uu ku sugnaa degmada beled xaawo ee gobolka gado iyadoo wixii intaa ka dambeeyana dowladda soomaaliya ay maalin ka hor halkaasi geysay ciidamo maamulka jubbaland ayaa tan iyo markii dowladda soomaaliya arrimaha gobolka gado ay faragelisay dhowr jeer warsaxaa xaafadeed ay soo saareen waxa ay ka digeen dhibaatada ka dhalan karta ciidamada dowladda soomaaliya ay ku daabulayso gobolka gado khilaafka u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa kasoo bilowday doorashadii dhowaan dib kismaayo loogu doortay madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe iyadoona wixii intaasi ka dambeeyey dowladda soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka waday gobolka gado labada guddoon ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa ay guddoomeen nuqul ka mid ah qabiilqoraalaadka labaad ee dastuurka dalka cismaan axmed maxamed noo faafaaye warkan guddiga dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta si rasmi ugu wareejiyey guddoonka labada qolnoqollo ka mid ah qayb qoraaleedka labaad ee waxkabeddelka dastuurka wareejintan oo ay sidoo kale goobjoog ahayeen guddiga madaxa banaan ee dastuurka ayaa labada guddi kala hadleen guddoonka labada gole sidii loogu garabsiin lahaa howlaha dhiman ee dhammaystirka dib oogista dastuurka guddoomiyaha dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xasan cawaali qaybdiid ayaa sheegay inay guddi ahaan dhowaan soo dhammaystiri doonaan dhammaan qodobada dhiman xogayaha guud ee baarlamaanka soomaaliya cabdikariin xaaji cabdibuux ayaa warbaahinta ugu aqriyay waxyaabihii lagu wareejiyo guddoonada soo bandhigeen oo ay ku wareejiyeen labada guddoomiye mid walba nuqul ah xornada labaad ama daraadka labaad ee dastuurka oo dhamaystiran ayay ku wareejiyeen marka wixii hadda ka dambeeya waxa ugu horeeya hadda markaa ka codsadeen in guddoomiyayaashu ay hirgeliyaan ansixinta ansixinta qaraarka ansixinta dastuurka kaa macnihiisu waxa weeye dastuurka marka uu baarlamaanku ansixinayo procedurka ama qaabka uu u marayo ayaa loo baahan yahay horta qaraarka in labada gol ansixiyaan waa la akriyey labada golaha waa laga hor akriyey waa laga hadlay hadda in shir loo qabta mar labaad labada aqal oo fadhiya si loo ansixiyo waayo kaasi wuxuu faa'iidada uu leeyahay ama muhiimadda uu leeyahay waxa weeye haddaan kaa la ansixin irgelintii in baarlamaankii ka boodo cusubyadii uu ka koobnaa nuqulka labaad ama kafaanalka la keenayo suuragal ma noqonayso sababtoo wax kastaa wuxuu u baahan yahay inuu qaab liisku uu yahay oo loo ansixinayo uu jiro marka waxay codsadeen inta aanan la xirin kan ka dhigan inuu ansixiyo oyaa dhibaatooyin jira ayay saawiga qabanayeen oo ah xagga dhaqaale ee misaaniyadda oo ay u baahan yihiin waktigii loogu talagalay inay helaan inta u qoondaysan waktigii loogu talagalay ay helaan hadday tahay guddiga la socodka iyo hadday tahay guddiga madaxa bannaan
hogaamiyaha xisbiga ucud ee somalilan ayaa ku eedeeyey in ay sabab u tahay shaqo la-aanta ka jirta deegaanada maamulka somalilan xukuumadda muuse biixi cabdi maxamed haybe ayaa mar kale faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uxud ee somalilan ayaa sheegay in dhallinyarada maamulka somalilan iyo shaqooyinka iyo waxbarashada u aada muqdisho ay sabab u tahay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi cabdi injineer faysal cali waraabe ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi uusan wax ahmiyad ah siinin in dhallinyarada somalilan ay helaan waxbarasho tayo leh islamarkaana ay kaga maarmaan raadinta waxbarashada iyo shaqooyinka ay u raadsadaan gudaha soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka sidoo kale waxa uu xusay in magaalada muqdisho ay lagama maarmaan tahay marka la eego waxbarashada iyo shaqooyinka kale islamarkaana lala barbar dhigo magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan
waxay maanta soomaaliya ay naga fiican tahay waxa weeye waa aqoonda wey kuwaa mucudee xamar degane marka waxay aqoonsi bay leeyihiin gaalada way garanayaan adduunka wala xiriiri garanayaan innaga maanta dee institutioniskeed ahay qof una oo meesha uu jooga garanaya sirkeedii aqoonteedii ya ma jiro marka waa looma qora warya wax garanayo waa la geeya wax ka taranaya waxyaaya reedibaad waxyaaba maanta inagu dara waxa weeye la socon la-ay dar waa aqoon dar dhalinyaro badan baa jirto ka soo baxday dibadaha oo askorashada helay oo expert ah ma qorano xamar baa qortaaba inta aqaamo imanka ana mastarka soo qaatay malaysia masar oo meelaha aynu u baahannahay weli oo xamar ka qaadatay yani intii wax badan waa naga xaysantaa inagu aqoonba uma jeedo reeradayga ima jeeda iyo yaa xusbiga ah yaa xusbiga yaa soo gelaya xisbigeed waxaa noo yimaada qaarna wuxuu lacag shaqa doontee wax wax soo barta ma yimaadaan marka waxa weeye aqoonta aqoonta aqoon baa lagu kala baxaya reer lagu kala bixin hadduu ogaan kaa xumaado shacbiga soomaaliya madaxnimadana lama ciriso leadership waa loo dhashaa haddaad ciriisatid marka lagu dhiibo meeshii waad xoshinaysaa waa tayrkeena taagan dadalkeena intaasoo wasiir ilaa ninety three baa wasiir seventeen jirta haddaad fikirto tahay hooyaa soo celisaa waad wasiirnimo ku soo celisaa waa burikiina waxaa leeyahay tacliinta birta akhlaaq ku dar qofka tacliin aan akhlaaq lahayn ee tacliin ma waayo kii qofka jahay waxay jeesataa dalkana waxa weeye waxaa ku noqon kartaa idigoo dalkiina gacanta taliis ku haysata maanta soomaali inaga ugu tacliinsadeen shanta soomaali ugu ugu taajirsadeen ugu ilkaxsaneen maanta inaga ayay u liidadaan qof kastoo maanta mas-uul waxaad dabaafkareen his of interest maaha national interest qof dan somaliland ka fakeraya waa dalka qof kasta wuxuu qabaa mas-uuliyin marka mas-uuliinteena aan isku haysano dantii guud waa bayra waxa lagu taabaceena waa idinka waxa lagu khamaarayaa ee la isku haystaa waa dantii iskoolashadada marna dowla waxaan filan jaamacadaha qaar baa anagaa bixina bil kasta waxaan bixiyaa anoo ishaysanaa haddana saddex boqol oo doolar oo kuwa aan jaamacada ahayn iskuulada hoose konta laga bixiyo yani waxa weeye waxaad haysatid waxa kuu dhiba waxaad bixisay akalo taasoo maqfuud digoosa digoosa taasaan ku shaqay waxa weeye
بنك أكون بنكي أخلان الضمانية إن شاء الله تعالى ستخشي نيجي مع كيتا إن شاء الله تعالى قد يالد إسكتا قد يالد خرمين موركم hadalka guddoomiyaha xisbiga u cudayay jineer faysal cali waraabe ayaa ku soo beedmayay iyadoo maalmo ka hor uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kayre uu dahafuray mashruuc lagu maalgelinayo dhallinyarada soomaaliyeed islamarkaana uu sheegay inay qayb ka noqon karaan dhallinyarada somalilan balse hadalkaas ay kasoo horjeesatay xukuumadda muuse biixi cabdi islamarkaana ay sheegtay in dhallinyarada somalilan aysan waxbarasho u aadi karin magaalada muqdisho ee gudaha soomaaliya gudahaintaas caawa waxaa ku dhan warkii habeen oo aad kala socoteen radio cadaado ciddii warkan dib kala soo qabsatay ciddii aan ka boganba waxay mar kale dib u weeli karaan bayska aan ku leenahay internetku ah w w dot radio cadaado dodnet warka caawa waxaa soo saaray cusmaan axmed maxamed intaan warkan warrameed ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa saaxiibaduna dhegaysanayo nabad ahaada